iyagoo gacmo ays haysta bartamaha magaalada naymey ayay dadkani luxayeen calanka dalka naijer isu soo baxan ayaana lagu xasuustaa mudaharaadyadii lagaga soo hor jeeday ciidamada faransiiska ee keenay inay dalkaasi naijer ka baxaan ciidamadaasi faransiisku sannadkii hore kadib markii militarigu ay xukunka kula wareegeen afgambi boodh gacanta lagu qoray oo ku qornaa luqadda ingiliishka ayaa ahaa maraykanka oo ka cararo naijer taasoo muujinaysay taageerada militariga iyo weliba go'aanka ay qaateen bartamihii bishii march kaas oo ay ku laaleen heshiiskii uu ogolaanayay ilaa iyo kun howladeennada militariga maraykanka ah inay ka shaqeeyaan laba saldhig oo ku yaala dalkooda maria zali oo ah mid ka mida dadkii dibadbaxayay ayaa tidhi waxa aannu leennahay maya saldhigyada maraykanka ma rabno maraykan jooga ciiddeedaa tan iyo markii uu afgembigu dhacay dalkaasi naijer ayaa ka maagayay saaxiibtinimadii dhinaca ammaanka ee faransiiska iyo maraykanka oo uu adeegsan jiray saldhigga dagaal caalami ah oo ay kula diriraan kooxaha islaamiyiinta toban jirsaday ee gobolka saaxil ee galbeedka afrika hase yeeshee maamulka cusub ee dalkaasi naijer ayaa ku biiray militariga maamulo dalalka jaarka la-ah ee maali iyo burkina faso ee soo afjaritaanka heshiisyadii ay kula jireen xulafada reer galbeedka iyagoo sidoo kale ka baxaya urur goboleedka dhaqaalaha iyo siyaasadda ee ekawas islamarkaana kordhiyey xidhiidh dhow oo ay la sameeyaan dalka ruushka imaanshiyaha maalintii arbacadii ee tababarayaasha militariga ruushka iyo weliba qalabkooda ayaa ahayd caddayn dheeraada ah oo ah sida ay militarigu ugu salbannaan yihiin ee iskaashi dhow oo ay la sameeyaan ruushka kaasoo raadinaya in uu sii kordhiyo saamaynta uu ku leeyahay qaaradda afrika dhowr calan oo ah ka ruushka ayaa lagu arkayay dibadbaxa hase yeeshee qaar ka mida muwaadiniinta ayaa jimcihii u sheegay wakaaladda wararka ee royters inaanay rabin in soo dhoweynta gaashaandhigga ruushku ay horseedo in ay si abadiyan ah ay u joogaan dalkaasi naijer ma cadda haddii iyo weliba xilliga ay ciidamada maraykanku bixi doonaan bishii march ayaa jenaraalka u sarreeya ciidamada maraykanka uu u muuqday inuu soo jeedinayo inay ugu yaraan jirto waxoogaa taageera ah oo ah militariga ah oo ah sii socoshada joogitaanka militariga maraykanka inkastoo ay shaaciyeen inay laaleen heshiiska mid ka mid a barnaamijyada maraykanka ee dalka naijer ayaa ah midka diyaaradaha darooniska ee loo yaqaano airbase laba boqol iyo kow kaas oo ku kaca in ka badan boqol milyan oo dollar rabshadaha ka jira bartamaha gobolka saaxil ayaa meel sare gaadhay sannadkii laba kun iyo saddex iyo labaatankii iyadoo dhimashada ka dhalatay khilaafaadkuna ay korodhay boqolkiiba siddeed iyo soddon marka la barbardhigo sannadkii hore sida ay sheegtay kooxda fadhigeedu yahay maraykanka ee la socota xasaradaha ee magaceeda loo soo gaabiyo a c l d iyadooo soo xiganaysa warbixin sheegaysa in in ka badan siddeed kun oo qof lagu dilay dalka burkina faso oo keliya ta sannadkii hore